bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah tacalى bsmi اllahi الرaxmn الرaxيim abwaab اlwitri witrkii ayuu abwaabtiisii weyaan meeshaan qaala alimaamu abuu ciisa baabu maa jaaa fii fadli lwitri baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaaa ku yimid fii fadli lwitri witriga fadligiisa qaala xadahanaa qutaybatu wa huwa bnu saciid qaala xadahanaa alleythu bnu sacdin can yaziida bni abi xabiib wa huwa yaziid bnu abi xabiib albasriyu abu rajaa hiqat faqiih wkana yursil akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can cabdillaahi bni rashidin الzawfiy wa huwa abudaxaak almisriyu mastuurun akhraja xadiidahu abu dawuud watirmidiy wabnu maaja mastuur marka waa majhuululxaal ama majhuululcadaala ama waa majhuululxaal ama majhuululcadaalahu can cabdillaahi bni abi mur marka xadiidkiisana lama aqbalo majhuululxaalka mutaabaca iyo waa iska geli karaa ayb laa siyama haddii uu yahay dabaqada oo taabiciinta weliba can cabdillaahi bni abi murata azawfiy cabdullaahi bni abi murata azawfiyu huwa saduuqun ayb ashaara albukhaariyu ilaa ana fii riwaayatihi inqiطaacan ayuu ishaaray akhraja xadiidahu abu dawuud wاtirmidiyu wabnu maajah can khaarijata bni xudaafata anahu qaal ninkan marka khaarijatu bnu xudaafa waa saxaabi masaruu degay saxaabiyun sakana misra waxaa dilay camru bnu bukayr alkhaarijiy ayaa dilay waa ninka mahalka uu ku baxay camru bnu lcaas ayuu rabay inuu dilo subaxdii masaajidka camar ma imaanin subaxdaas marka booskiisii ninkan baa tujiyey dadka khaarijatu bnu xudaafa ninkii marka camar buu u malaynayey waa ku qaldamay waa dilay markaasaa la yidhi war waxaad dishay maahan camar markaasuu wuxuu yidhi aradtu camran araada llaahu khaarija aradtu camran wa araada allaahu khaarija ninkay ku baxday waay ayb ilaa aniga waxaan rabay yidhi inaan camar binu caas dilo laakiin alleh wuxuu rabay khaarijahan inuu dilo saxaabigan khaarijatu bnu xudaafa ayb ninkaas waay marka qoladaasaa dishay akhraja xadiidahu abu dawuud wاtirmidiyu wabnu maaja ayb anahu qaala kharaja calayna rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nabigaan nagu soo baxay faqaala wuxuu yidhi in allaha amadakum dad uun waxaa dareemay un waxaa la qaldanaaday asxaabta rasuulka cid ka dambayso asxaabta rasuulka oo yacnii aan la qaldanaanaynin la yaab ma leh nin saxaabi oo nebiga la caasiray oo fadligii suxbada helay ayaa haddana marka yacnii la qaldan dadka qaar marka ninaan saxaabi ahayn oo isagu yacnii darajo saxaabi aan gaaraynin in la qoonsadaa baciid ma aha hadday saxaabada dadka qaarkood dulmi ku qoonsadeen ee qof kaloo ayaga ka hooseeya in dulmi lagu qoonsanaa baciid maaha manayb leanna ninka saxaabi dilaayo hadda dulmi unbuu ku dilaa muxuu ku dilayaa ayb can khaarijata bni xudaafata anahu qaal kharaja calayna rasuulu llahi sal ly slam nabigaa nagu soo baxay faqaala wuxuu yidhi in allaha amadakum alla wuxuu idinku siyaadiyey uu idinkugu nicmeeyey bisalaatin salaad hiya iyaduba khayrun lakum idinkaga khayr badan min xumri nacami geela kuwiisa gadgaduudan alwitru witirka waaye jacalahu llaahu lakum alla wuxuu idinkaga yeelay fii maa bayna salaati alcishaai inta u dhaxayso ilaa an yadluca alfajru ilaa waagu ou ka soo baxo xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa witirku salaad aada u fadli badan inay tahay waqtigeeduna cishaha ilaa iyo fajarka inuu udhexeeyo cishaha ilaa fajarka ayuu udhexeeyaa ayib in allaha amadakum taasna waxaa laga fahmaa witirku inuu sunno yahay lanna ziyaado waay ilaahay wuxuu idinku ziyaadiyey ziyaadaduna waxay timaadaa markii intii qofka uu haysto intii markaas la rabay ku filnayd markau haysta yaa waxaa la yidhaha waa loo ziyaadiyey waxyaabaha marka laga qaato witirku inuu sunno yahay ka mid tahay adilo badanna waa ku jirtaa witirka masaa'il badanaa la yskaga khilaafay waxaa ka mid a xukunkiisa waajib miya mase waa sunno ma la qallayn karaa haddii uu tago meeqa ragcaa u yar ma la burin karaa naqdiga inta inta badan marka uu keeni doonaa tirmida iyadoo abwaab ah masaa-ishaas qaala wa fi lbaabi marka xadiidkan inqiaaca ku jiro laakiin shaahid buu leeyahay min xadiidi abi basrata alghifaari cinda axmed oo isnaadkiisu uu saxiixi sidoo kale cabdullahi bni cumar bn alcaas isagana sidoo kale wuxuu leeyahay shaahid xadiidkan qaala wa fi lbaabi can abi hurayrata wacabdillaahi bni camrin wabureydata waabi basrata alghifaari saaxib اnabiy sal l slam ahaa qaala xadiidu khaarijata bni xudaafata xadiidu gariib laa nacrifhu ila min xadiidi yaziida bni abi xabiib ayb xadiidkaas marka khaarija ninkaa un baan ku naqaanaa buu leeyahay wqad wahima bacdu lmuxadisiina way wahmiyeen fi hada alxadiidi xadiidkan faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu rashidin الzuraqi wa huwa wahmun zuraqi ma ahne waa zawfiyun marka zawfi iyo zuraqi waa isku ekaa karaan alimaamu tirmidi marka wuxuu leeyahay qaar baa wahmiyeyo waxay ka dhigeen cabdullaahi bnu rashidin الzuraqi laakiin waa azawfiyu ayb qaala waabuu basrata alghifaari rajulu aakharu yarwi can abi darin wahuwa bnu akhi abi dar abuu basre kale ayaa jiro oo markaa nin kale ah oo abudar ka wariyo abudarna adeer oo u ahaa ayb bacdi nusakhay ku timid hadalkan warkan dambe oo makhduudaadka qaarkood usuusha qaarna waa ka maqan tahay qaala baabu maa jaءa ana alwitra laysa bixatmin cabdulahi bnu rashid azuraqi inta ka feeri cabdullaahi bnu rashid azuraqi zawfi ma zuraqi feeri qaala baabu maa jaءa ana alwitra laysa bixatmin baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaaa yimid ana alwitra witirku laysa bixatmin waajib inuunan ahayn wixii ku yimid witirku inuusan waajib ahayn ayb qaala xadaanaa abu kurayb wahuwa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa abu bakr bnu cayaash wahuwa shucba wahuwa almuqri alraawi can caasim ayb bukhaari baa ka wariyo isaga xoogaa laakiin waxbaa laga sheegaa qaala xadaanaa abu isxaaq wahuwa camr bnu cabdillaahi alhamdaniyu can caasim bni damrata can caliyin qaala alwitru laysa bixatmin cali wuxuu yidhi witirku waajib ma aha ka salaatikum lmaktuubati salaadiinan faradka oo kale sida salaadan faradka waajib uma aha walaakin sana rasuulu llahi sal l slam laakiin nebigu wuxuu ayaa jideeyey qaala wuxuu yidhi in allaha alla witrun waa keli yuxibu lwitra witirkuu jecel yahay fa awtiruu ya ahla alqur'aan dadka qur-aanka yaqaanow witir tukada ama dadka ahlulqur'aanka muslimiinta laga wado ayb qaala wafi lbaabi can ibni cumar wabni mascuudin wabni cabbaas qaala xadiidu caliyin xadiidun xasan marka inta hore waa mowquuf cali baa wuxuu yidhi witirku waajib maaha sida maktuubadoo kale inta dambe marka waa in allaha witrun yuxibu lwitra fa awtiruu ya ahla alqur'aan fa awtiruudaas marka waxay keenaysaa amar oo nadbi ah buu ku wadaa ayb ninkan marka zawfiga kan waay ayb zuraqigii marka ma hayno qaar baa marka magaciisa qaldeen meeshii zawfi ay dhihi lahaayeen bay suraqi yiraahdeen intaasu marka u jeedaa xadiidkiisana tirmidi ibnu maajah bis ayaa wariyeen qaala wfi lbaabi can ibni cumara wbni mascuudi wbni cabaas qaala xadiidu caliyin xadiidu xasan warawaa sufyaanu اthawriyu iyo wagayruhuna can abi isxaaqay ka wariyeen can caasim bni damrata can caliyin qaala alwitru laysa bixatmin ka hay'ati salaati اlmaktuubati walaakin sunnatun sannahaa rasuulu llahi sal l slam sidaasay u wariyeen walaakin sunnatun witrigu waa sunno sannahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu uu jideeyey walaakin sunnatun saxaabigu markuu yidhaha waa marfuuc ayb ayb tii hore laakiin rasuulkaa idiin jideeye saasuu ahaa kadib uu xadiidkan keenay marka in allaha witrun kuwan male xadiidkooda intaas qaala xadaanaa bidalika bundaar qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdiy can sufyaan wahada asaxu min xadiidi abi bakr bni cayaash lanna abu bakr ibnu cayaash wuxuu ka warinaa abu isxaaq sufyaanna abu isxaaquu ka warinaa ayb iyo keyrkiis riwaayada sufyaan oo ina allaha witrunta iyo aynan ku jirin walaakin sunnatun sannahaa rasuulullahina ay tahay taasuu marka isagu asax weeyaan uu yidhi qaala waqad rawaa mansuur bnu lmuctamar farqisaa weyn ma jira laakin dee intan dambe oo xadiidka uu ku daray marfuuca yani marfuuc tasriix weliba uu ku jiro intaa dambe oo sufyaan iyo aynan werinin haddii khilaafku meeshaas qaala waqad rawaa mansuur bnu lmuctamir can abi isxaaq naxwa riwaayati abi bakr bni cayaash mansuur bnu lmuctamirna abu bakr bnu lcayaash ayuu mutaabiceeyey marka wahaada asaxudiisa ka kalaa daciifa ma ah labaduba waa saxiix laakiin midkaana sii xoog badan saasuu ka mar haddii midaan abubakr ibnu cayaash iyadana uu mutaabaco u keenay dabcan witrigu marka waxaa xoog badan inuu yahay sunno kuufiyiinta waxay qabaan inuu waajib yahay iyaga marka waxay leeyihiin waa waajib laysa bifardin waa waajib laakiin farad ma aha waajib iyo faradna cinda alkuufiyiin farqiga u dhexeeya wuxuu yahay waajib iyagu waxay u yaqaanaan wixii wujuubkiisu uu ku sugnaaday khabarul axad shayga wujuubkiisu haddii qur-aanka ama xadiid mutawaatira uu ku yimidna waxay dhahaan farad marka iyagu waxay ku leeyihin salaadahan faradka shanta ah iyagu waa farad wujuub oo yani wuxuu ku yimid khabar mutawaatira iyo qur-aan iyo laakiin witirku wujuubkiisu wuxuu ku yimid khabarul waaxid marka waajib iyo farad iyaga waa kala saaraayan laakiin jumhuuru culamaa waajib iyo farad ma kala saaraan hal iyowna u yahay hamarada laakiin farqi weyn ma leh oo iyagu yani witrigu xanafiyadu waajib inuu yahay u haystaan oo aan laga tegi karin witrigaasi marka inuunan waajib ahayn baana xoog badan xadiidkan hadda baabka uu ku dhigay tirmidi iyo xadiidkii dalxata bni cubaydillaahi iyo kii mucaadi bnu jabal markii yeman uu u diraayey fa aclimhum ana allaha farada calayhim khamsa salawaatihim wax kale waajib kale lama sheegin ayb waxaa kaloo tusayo nebigu witirka wuxuu ku tukan jiray daabadda korkeeda safar markuu ku jiro salaadaha faradkaana waa usoo degaayey xadiidkaana wuxuu tusayaa marka kaana yuutiru calaa daabatihi witrigu inuu sunno yahay oo sunankaas uu la mid yahay ayb qaala baabu maa jaa laakiin marka ka tegistiisa in shaqo laga dhigto iyo maaha ahlucilmiga qaar imaam axmed iyo kale waxay leeyihiin qofku haddii uu daa'imo inuu witriga ka tago markhaati ma gelaya xataa lianna muru'a xumo iyo keena iyo fududaysigaas uu fududaysanaya iyo hadda waajibuu ka tegay maaha inay leeyihiin qaala baabu maa jaa fi karaahiyati اnnawmi qabla اlwitri baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati اnnawmi hurdada karaahada la karaahaystay qabla alwitri la hurdo witirka ka hor in la seexdo nicida la nacay qala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'ida can israa'iil wa huwa israa'iil bnu yunusa bni abi isxaaq asabiici can ciisa bni abi cazata wa huwa mowla cabdillahi bni alxaarid saduuqun rubama wahim akhraja xadiidahu abu daawuud fi lmaraasiil wاtirmidiyu wاnasaa'iyu can الshacbiyi caamir bnu sharaaxiil weeyaan shacbi can abi thawr alasdiy abu thawr alasdiyu اlxudaaniyu maqbuulu akhraja xadiidahu atirmidiyu faqad waa ragga kitaabkan keliya tirmidi bis baa ka wariyey can abi hurayrata qaala amaranii rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu i amray an uutira inaan witriyo qabla an anaam intaanan seexanin ka hor xadiidkan waa xasan ninkaa waxaa ku jira ou ibnu xajar maqbuulka uu yidhi ibnu xibbaan wuxuu geliyey fii hiqaatihi abuu cubayd alaajuri su-aalaadka abu daawuud uu su-aalayna can abi thawr alxudaani ayaa markaa ayaa la su-aalay markaasuu yihi kuufiyun jaliil adraka asxaaba rasuuli illahi sal l ly salam ayb saasuu tilmaamay marka xoogaa waa iska dhow yahay ninkan badanaana ibnu xajar dadka uu maqbuulka iyo yiraahdo dad warku waxaa weeyaan inta badan majhuul ayay u badan yihiin ibnu xibbaanna hiqaadkuu ku dara calaa qaacidatihi dadkaas marka ibnu xibbaan ou hiqaadkiisa ku sheego ee uu ku tasaahulo ilaa shan dabaqo meelahaas u qeybiyey mucallimi ee dadka isaga uunan la zamantamin ee ka fog sida hadda ninkan oo kale ama dadka ka fogba inta badan majaahiil iyay u badan yihiin aduu maraatib shan meelahaasuu gaarsiiyey sheekh ilalbani wuxuu yidhi tadbiiqan ku sameeyey qaacidada uu sameeyey iyo dadkaas uu ka hadlay ibnu xibbaan habka uu u kala qaanadaha u kala geliyey mucalimina waa fiiriyey waxaa ii soo baxday sida uu mucalimi u sheegay inuu yahay ayaa ii soo baxday taana waxay ku tusay buu yidhi mucalimi inuu yahay nin aad khabiir caalim ku ah cilmu rijaalka waa fiirinay buu yidhi badanaa waxay noqdeen dadka dambe dadka ibnu xajar ou maqbuul yiraahdo dahabina laa yucrafu uu yiraahdo sidaasay u bateen yimarka tankiilka taraajimta qismu taraajim meesha ibnu xibaan abuu xaatim maxamed ibnu xibaan albusti meeshaasuu ku dhigay marka baxigaas aada u fiican yahay qaala ayb qaala alimaamu abu ciisa qaala ciisa bnu abi cazata wa kaana shacbiyu wuxuu yidhi shacbi yuutiru awal alleyl habeenka awalkiisaoo witirkiisa tukan jiray uma yanaamu dabadeedna waa seexan jiray xadiidkan dartiis qaala wafi lbaabi can abi darin qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu gariibu min hada alwajhi ariibuntaa wuxuu leeyahay hal nusay ku timid ariib qolada tasiilka haysato qariibka muku dhigi ayb wa abuu thawrin alasdiyu ismuhu xabiibu bnu abi mulayka ayaa la yidhaahdaa qaala waqad ikhtaara qowmu min ahli lcilmi waxay doorteen min asxaabi nabiy sal l slama asxaabta nebiga ka mida iyo man bacdahum anlaa yanaama arajulu qofku inuunan seexanin xataa yutira ilaa uu ka witriyo qaala waruwiya can اnabiy sal l slam anahu qaal man khashiya minkum qofkii idinka idinka midoo cabsada ka cabsanayo allaa yastayqida inuunan soo toosin min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa falyuutir min awalihi awalkiisa ha witriyo waman damica qofka damcayo oo rajaynayo minkum idinka xaal uu idinka mid yahay an yaquuma inuu istaago min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa falyuutir min aakhiri leyli ha witriyo faina qiraa'ata alqur'aani qur-aanka qiraa'adiisa fii aakhiri leyli habeenka waqtigiisa dambe maxduuratun waa mid la xaadiro malaa'igtaa xaadirayso wahiya afdalu iyadaana fadli badan markaa ninkii damac uga jiro oo isdhahaya waa soo kacaysaa gadaal ha u dhigto ninkii shaki ku jirana awalu leylka haw iska witriyo hadhow hadduu soo kaco aakhiru leylkii kama reebana inuu tukado isagaa kuu sheegi doono baabuu keenaa qaala xadaanaa bidalika xadiidka waxaa noo sheegay buu yihi hanaadun qaala xadaanaa abu mucaawiya can alacmash can abi sufyaan can jaabirin can اnabiyi sal l l slam marka sanadkiibuu gadaal ka sheegay ayib xadiidkuna waa saxiix muslimaa wariyey mararka qaar marka tirmidi matniguu hormarinayaa sanadkuu gadaal geyna waa iska dhacdaa qaala baabu maa jaءa fi اlwitri min awali اlleyli wa aakhirihi wuxuu ku yimid in la witriyo habeenka awalkiisa iyo aakhirkiisaba wusci baa ku jira macnaha wuxuu soo galaa bacda alcishaa ilaa waawu ka beriyo qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa abu bakr bnu cayaash qaala xadaanaa abu xasiin abuu xasiin waa cuhmaan bnu caasim hiqat habt suniy rubama dallas rawaa lahu ljamaaca can yaxya bni wathaab wa huwa hiqat caabid akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim watirmidiyu wannasaa'iy wabnu maaja can masruuqin wa huwa bnu ljdac anahu sa'ala caaishata buu su'aalay can witri nabiyi sal l salam nabiga witirkiisa faqaalat waxay tidhi min kulli leyli qad awtar habeenka dhammaantiis nebiga waa ka witriyey yacni kama wado habeenka oo dhan ayuu witir tukanayay waxay ka wadaa marna awaluleylu tukaday marar kalena wasaduleyl mararna aakhiruleylu ka tukaday wa awsadahu wa aakhirahu ayuu nebiga ka witriyey faintahaa witruhu witrigiisu wuxuu ku dhammaaday xiina maata markuu dhimanayay wuxuu soo gaaray ku dhammaaday fi saxari waqtiga suxuurta yani aakhiruleylka ugu dambeeyey aakhiruleylka ugu dambeeyey waa mansuuq ma laga fahmayo mar hadday tiri awaluleyl iyo dhexda iyo aakhirka markii dambena aakhirka u badnaa macnaa aakhirka waa un ka fadli badan tahay weeyaan maahane awaluleylka ma aha yacni inaynan bannaanayn ma aha leanna sunnada qowligoo nebigaaba kusoo aroortayba awaluleyl in la sameeyo oo abu hurayre iyo u kula dardaarmay wa an uutira qabla an anaam qaala wafi lbaabi can caliyin ayb qaala abu xasiin ismuhu cuثmaan bnu caasimin اlasadiyu qaala wafi lbaabi can caliyin wajaabirin waabi mascuudin اlansaariy waabi qataada qaala xadiidu caaishata xadiidu xasanu صaxiix wa huwa aladii اkhtaarahu bacdu ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarna waa kay doorteen oy fadileen alwitru min aakhiri leyl aakhiruleylka in la witriyo qaala baabu maa jaءa fi lwitri bisabcin haddana wuxuu galay marka cadadkii lagu witrinayey toddobo in lagu witrin karo qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash can camr bni murata can yaxya bni اljazaar ayb wa huwa saduuq rumiya bilguluwi fi tashayuc akhraja xadiidahu muslim walarbaca can umi salamata qaalat kana nabiyu sal l salam marka markuu leeyahay rumiya bilguluwi fi tashayuc algaali fi tashayuci fi zamani salaf waxay ahaayeen qofka la dhahayo waa haali fi tashayuc waa qof oo xuruubti sifiin iyo jamal iyo ka hadhadlo calina markaas yani mucaawiyana xooga ka hadlo ma ahayn macnaha qofka abubakar iyo cumar caayo ama saxaabada gaalaysiiyo sida zamankan taalloo kale ma aha iyagu waqtigooda haalin fi tashayuc ninka ah waa ninkaas laakiin zamanadii dambe alghaali yani fi tashayuc waa ninka abubakar iyo cumar iyo lacnadayo ama gaalaysiinayo marka ha u qaada ninkaas in laga wado ninkan ibnu alimaamu dahabi miisaanlictidaalka asaga aada ugu sheegay fii tarjamati abani bni taklib ninkaa marka uu tarjamayo tashayuc ka hadlay markaasuu sidaas yidhi amaa wuxuu yidhi fii zamaanina ama waqtiyadii dambe qofka tashayuca guluwiga ku sameeyo waa qofka abubakar iyo cumar hoos u ridaayo saxaabadii gaalaysiinayo kaas marka wuxuu yidhi oo rafdi ku dhacayo kuwaasi laa karaamata lahum walaa riwaaya ayuu yidhi bal ilkadibu shicaaruhum waannifaaqu dihaaruhum kuwaas wuxuu yidhi beentuna waa funaanada ay hoos ka wataan korna munaafiqnimaday ka labisan yihiin karaamo malehuu yidhi kuwaas marka alhaali fi tashayuc kaas waay ama mararka qaar cuhmaan iyo cali cali yacni kan aan guluwiga samaynayninna waa midka cali iyo cuhmaan cali hormarinay midka qaaligaana intaasuu xoogaa wax kusii darayaa oo dagaaladii sifiin iyo jamal iyo ayuu siyaabihii ahlu sunnaha si ka duwan uga hadlaa can ummi salamata qaalat kana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yuutiru bialaaa casharata nebigu saddex iyo toban buu ku witrin jiray falamaa kabira markuu weynaaday wadacufa ou taag dareeyey ow tara bisabcin toddobou ku witriyey meeshaa marka waxaa laga qaadanaya saddex iyo tobanka ragcaba inay witir ahaayeen riwaayo tan lamidana xaakimaa werinaya ow tara bialaaa casharata saddex iyo tobankaba waa wada witir ayb amase saddex iyo tobankuba waa salaatuleyl ama salaatuleylkii witir hala dhaho mararka qaar witir baa lagu idlaaqaa mararka qaarna yani waxaa la yidhaahdaa salaatuleyl baa layska dhahaa meeshaa marka waxaa laga qaadanaa xadiidka dhahaayo maa kaana yaziidu fii ramadaan walaa fii gayrihi min ixdaa casharata rakca inay sida qaalibka ahayd mararka qaar inuu ziyaadiyey kow iyo tobanka uu ka badiyey ee sida tan oo kale saddex iyo toban uu gaarsi qaala wafi lbaabi can caaishata ayaa ku sugan qaala xadiidu ummi salamata xadiidun xasan waqad ruwiya can nabiyi sal l slam nebiga waxaa laga wariyey alwitru bialaaa cashra saddex iyo toban inuu ku witriyey wa ixdaa cashara inay kala duwan yihiin fiiri marka saddex iyo tobankuna waa mar kow iyo tobankuna waa marar kale wa ixdaa casharata wa tiscin wa sabcin wa khamsin wa halaain wa waaxidatin intaba inuu ku witriyey nebiga waa laga wariyey qaala isxaaqu bnu ibraahim isxaaqu bnu raahuuya macnaa maa ruwiya waxaa la wariyey ana nabiya sal l slam kaana yuutiru bialaaa cashra wuxuu ka yidhi qaala inamaa macnaahu macnihiisu anahu kaana yusallii min alleyli alaaa casharata rakcata maca alwitri macnuu waxaa weeye nebigu saddex iyo toban ragco buu salaatuleyl tukan jira witrku la jiro fa nusibat salaatu lleyli baa loo nisbeeyey ila alwitri witrigii warawaa fii dalika xadiidan can caaishata buu ka wariyey waxtaja bima ruwiya can nabiyi sal l salam anahu qaala inuu yidhi wuxuuna xujaystay wix nebiga laga wariyey ee ah awtiruu yaa ahla alqur'aan dadka qur-aankow witir la imaado witriya qaala wuxuu yidhi inamaa canaa bihi wuxuu u jeedaa qiyaama alleyl marka awtiruu yaa ahla alqur'aan marka la leeyahay salaatuleyl dukada waa macnehe marka mararka qaar witirka salaatuleyl baa lagu idlaaqa yaquulu wuxuu dhahayaa inamaa qiyaamu lleyli calaa asxaabi alqur'aan dadka qur-aanka xifdisan weliba aadou aakad ugu yahay qiyaamuleylka ayaga dadka oo qur-aanka xifdisan salaatuleylku iyagu aad buu mu-akad ugu sii yahay qaala baabu maa jaaa fi lwitri bikamsin wuxuu ku yimid shan in lagu witriyo toddobadii markuu ka soo baxay qaala xadaanaa isxaaqu bnu mansuurin alkowsaj huwa isxaaqu bnu mansuur bni bahraam alkowsaj qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abiihi can caaishata qaalat kanat salaatu rasuuli llahi sal l slam min alleyli nabiga salaadiisa habeenkii waxay ahayd alaaa casharata rakca saddex iyo toban yuutiru min dalika bikamsin saddex iyo tobankaa shan ka mida waa ku witrin jiray laa yejlisu ma fariisanaynin fii shayin min dalika wax ka mida intaas ilaa fii uhraahunna ilaa fii aakhirihinna midda dambe maahan ta ugu dambaysa maahan aakhirihinna marka shanta witirka waa la ysraacin karaa midda ugu dambaysa shanaad unbaa la fariisanaa bis faidaa adana almuadinu muadinku hadduu adimo qaama waa istaagaya fasallaa rakcatayni khafiifatayni buu tukanaya qaala wafi lbaabi can abi ayuub qaala xadiidu caaishata xadiidun xasanu saxiix waqad ra'aa bacdu asxaabi nabiyi sal l cl slam waxay arkeen iyo wagayruhum alwitra bikhamsin shan in lagu witriyo wa qaaluu waxay yidhahdeen laa yejlisu ma fariisanaayo fii shayin minhunna wax shantaas ka mid ah ilaa fii aakhirihinna midda ugu dambaysa ma ahani qaala baabu maa jaaa fi lwitri bihalaain saddex in lagu witriyo waxay ku yimid intaba marka waa in lagu witrin karaa saddex iyo toban toddobo shan saddexna waa tan qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abu bakr bnu cayaash can abi isxaaq can ilxaari xaarikan yaa yaqaan xaari alacwar xaari bn cabdillahi alhamdani xaari alacwar can cali waraa ku jira markasaga kadabahu shacbiyu shacbi baa kadaab ku tilmaamay kadibkaas marka ma madhabtiisa wax ku saabsan miya mase waa xadiidka xaggiisa khilaafaa ku jira lianna muqadamada muslim wuxuu ku sheegay xaari alacwar ayaa wuxuu yidhi inii xafidtu alwaxya wuxuu yidhi inii xafidtu alqur'aana sanatayni qur-aanka laba sanaan ku xifdiyey walwaxya fii alaai siniin waxyigana waxaan ku xifdiyey saddex saniin marka ninkan waxaa lays yidhi been buu sheegaya waxyi kalow haystaa waa wixii shiicada marka kadabahu shacbiyu waa kadib oo fi lmuctaqad miyaa mase waa kadib oo wuxuu ku tuuray filxadiid wax muctaqad ku saabsan hadday tahay waxaad moodaa wax weyn ma dhibaysa leanna riwaayat lmubtadic waa waa layska soo dhoweeya haddii laakiin ay tahay kadib oo filxadiid markaa lama qaadan kara walidaalika imaamu dahabi aan u malaynaa inuu yidhi xaaris waa ka waa ka taraduday can caliyin qaala kaana rasuulu llahi sal l slama nabigu wuxuu ahaa yuutiru bialaain saddexuu ku witrin jiray yaqra'u fiihinna bitiscin sagaal ayuu akrinayay bitisci suwarin sagaal suuradood min almufasali ah sagaal mufasalkii ah jalaadka qamiis yaqra'u fii kuli rakcatin wuxuu ku akrinaya bialaai suwarin aakhiruhuna qul huwa allahu axad qala wfi lbaabi can cimraana bni xuseyn wcaaishata wbni cabaas abi ayub cabdiraxmaan bni abza wacan ubay bni kacbin cabdiraxmaan iyuu ka warinaa ubay bnu kacb wa yurwa ayضa can cabdiraxmaan bni abza can inabiyina waa laga warinaa sal l slm haakada rawaa bacduhum falam yadkur fiihi can ubayin ma sheegin waa riwaayada ibnu abza wax laga hadlayo wadakara bacduhum qaarkoodna can cabdiraxmaan bni abza can ubayin bay sheegeen qaala waqad dahaba qowmu min ahli lcilmi waxay ku tageen min asxaabi nabiyi sal l slam wagayrihim ilaa hada kan wa ra-ow waxayna arkeen an yuutira rajulu ninku inuu ku witriyo bialaain saddex qaala sufyaanu in shita awtarta bihamsin wain shita awtarta bialaain wain shita awtarta birakcatin qaala sufyaanu waladii astaxibu aniga midkaan jeclaysanaayo an yuutara bialaaa rakcaatin saddex ragco in lagu witriyo wa huwa qowl bni lmubaarak wa ahli lkuufati saddexa ugu xanafiyadu marka ayaga saddexdaasay qabaan hal ragcana ma yeelayaan saddexda marka lagu witrinayo ma lays raacinayaa ma la kala goynayaa in la kala gooyaa fadli badan oo laba inta la tukada la salaamo noqsado halna gooni loo sameeyo in lays raaciyo oo aan ataxyaad loo dhexaysiinin iyadana waa waa timid nahyi wuxuu ku soo arooray maqribka in loo ekaysiiyo oo inta ragcada labaad lagu rukuuco la istaago iyadoon la salaamo noqsanin tii dhinnayd lala imaado xanafiyadana ayaga sidaasay u sameeyaan baabu maa jaa baabu maa jaaa fi lwitri bihalaain yani wuxuu leeyahay marka qaala xadaanaa saciidu bnu yacquub aطaalqaniyu qaala xadaanaa xamaad bnu zaydi can hishaamin can moxamed bni siriin qaluu kanuu yutiruuna bhamsin wabialaain wabirakcatin wayarawna kula dalika xasanan kulli inay wanaagsan tahay bay arkaan ibnu siriinna sidaasuu yidhi aharkan rijaashiisu waa hiqaat qaala baabu maa jaءa fi lwitri birakcatin hal rakca in lagu witriyey wixii ku yimid qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can anas bni siriin qaala sa'altu bna cumara ibna cumar aan su'aalay faqultu waxaan idhi utiilu fii rakcatay lfajri waan dheereeyaa labada fajarka faqaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yani ma dheeraynayo kale ka dhigan tahay faqaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sal l slam yusalii min alleyli nebigu wuxuu ahaa inuu habeenkii tukanayo mahnaa mahnaa laba laba ragco wa yuutiru birakcatin ragcadna uu ku witrinayo faqad ah meeshaas maxalushaahidka waa kaas hal ragco oo faqad ah buu ku witrinayo wa kaana yusalii rakcatayni labada ragcou dukanayey waalaadaanu fii udunihi aadaankuna dhegtiisa owso ou haayo yacni mar allaale markii la adimo labada ragco waaba waaba tukanayo kaanama aadaankii inuu dhegtiisii weli ka dhawaaqayo qaala wafi lbaabi can caaishata wajaabirin walfadl bni cabaas waabi ayuba wbni cabaas qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanu saxiix walcamalu cala hada cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi اnabiyi sal l slam wataabiciin ra-ow waxay arkeen an yafsila arajulu qofku inuu kala sooco uu kala reebo bayna rakcatayni labada ragco iyo wathaalithati midda saddexaad salaamo noqsana gaaru ka dhiga yuutiru birakcatin buu ku witrinayaa wabihi yaquulu maalikun washaaficiyu waaxmedu wa isxaaq marka halkana waa la ogolyahay laakiin hal keligeed marka lagu witrinayo iyadoo aan wax shafciya ka horeynin qofku inuu intuu iska soo kaco allahu akbar hal ragca bis uu tukado waa laga fiican yahay laba shafciya inuu ka hormarsado halkaasna marka uu keligiis witri uga dhigto qaala baabu maa jaaa maa yuqra'u fi lwitri witrka waxa lagu akhrinayo haddana soo galay qaala xadaanaa caliyu bnu xujirin qaala akhbaranaa shariiku can abi isxaaq can saciid bni jubayri can ibni cabaasin qaala kana nabiyu sal l slam yaqra'u fi lwitri bisabix ismi rabbika alaclaa waqul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad fii rakcatin rakcatin racad racad qaala wafi lbaabi can caliyin wacaaishata wcabdiraxmaan bni abza can ubay bni kacbin wayurwa can cabdiraxmaan bni abza can nabiy sal slam kii hadaaye waqad ruwiya can nabiyi sal l slam waxaa laga wariyay annahu qara'a fi lwitri inuu ku aqriyo witrka dhexdiisa fi rakcati athaalihati bilmucawidatayni waqul huwa allahu axad mucawidateynka laakiin war baa ku jiro wladii khtaarahu akaru ahli lcilmi waladii اkhtaarahu akharu ahli اlcilmi kay doorteen min asxaabi الnabiyi sal ا l slam wman bacdahum an yaqra'a bisabix isma rabika alaclaa waqul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad yaqra'u fi kuli rakcati min dalika bisuuratin buu ku akrinaa ragcad kastaa suurad qaala xadaanaa isxaaq bnu ibrahima bni xabiib bni shahiid albasriyu qala xadaanaa mxamed bnu salamata alxaraaniyu can khusayf wa huwa khusayf bnu cabdiraxmaan dacfi baa ku jira ninkan can cabdilcasiiz bni jurayj cabdilcasiiz ibni jurayjna waa ibnu jurayj aabihiis waay ibnu jurayjkan caanka cabdulmelik ibni cabdilcasiiz ibni jurayja leeraa aabihii waay ninkan qaala sa'alnaa caaishataan su'aalnay biayi shayin kaana yuutiru rasuulu llahi sal l slam nabiga muxuu ku witrin jiray qaalat kana yaqra'u fi lula bisabix isma rabbika alaclaa wafi thaaniyati biqul yaa ayuha alkaafiruun wafi thaalitati biqul huwa allahu axad wlmucawidatayn iyo mucawidateynka riwaayadan marka mucawidateynka ku darayso ayb iyada isnaadkeedu dacfi baa ku jiro lanna xadiidkan isnaadkiisu dacfi baa ku jira khusayfna waa ku jiraa cabdulcasiiz bnu jurayjna lam yasmac min caaishata sida daara qudni iyo imaam axmed iyo ibnu xibbaan ay dhaheen halkan laakiin maxaa noo dhigan can cabdilcasiiz bni jurayj qaala sa'alnaa caaishata cancana ma taalla oga wadan sa'alnaa caaishata waa tasriix bisamaac aimadaanina marka waxay yidhahdeen may kama maqlin caaisha culamada qaar marka waxay yidhahdeen waa min akhdaa'i khusayf khusayfkan daciifkaabaa sa'alnaa ayaa riwaayadan keenay ay faarax malqadana marka hadii marka khusayf uu la gooni noqday maya isagii marka owhaamtiisay ka mid tahay iyo yani akhdaa'diisa marka xadiidku laba cilow yeelanaa khusayf iyo cabdulcasiis iyo caaisho oo dhexdooda wax ku jiraan mucawaditeynkana riwaayadaanaa wadato sida xooga badanna marka xadiidku shaahid buu xasan ku noqonaa laakiin biduuni almucawadateynka iyadoon ku jirin qaala wahada xadiidun xasanun gariib wcabdulcaziiz hada waalid bni jurayj saaxibi caطaa wbnu jurayj ismhu cabdulmalik bn cabdilcaziiz bni jurayj qaala wqad rawaa hada alxadiida yaxya bnu saciidin alansaariy can camrata can caaishata can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam daara qudni iyo daxaawi iyo ayaa soo saareen yaxya bnu ayuub ayaa isaga laftiisa la gooni noqday cuqayli fi ducafaa wuxuu soo saaray can cuhmaana bni alxakam aljudaami anahu sa'la yaxya bna saciid can hada alxadiid kan damboon sheegayno falam yarfachu xadiidkii marfuuc kama dhigin wa ankara yaxya an yakuuna marfuucan yaxya bnu saciidna waa inkiray xadiidku inuu marfuuc yahay wa qaala alcuqayliyu ama almucawidatayn falaa yasixu mucawidataanku iyagu ma ansaxayaan in lagu sheego ibnuljawsina tanqiixu taxqiiqa wuxuu yidhi ankara axmadu wa yaxya bnu maciin ziyaadat almucawidatayn marka mucawidataynkan aad baa looga loo haystaa marka in lagu daro marka qul wallah waxaad keliya midda dambe iskale tanqiixu taxqiiqa ibnuljawsi waxaa iskale yani ibn cabdilhaadi laakiin wuxuu u samaysan yahay kitaabka ibnuljawsi waxaa la yidhaha ataxqiiq wuxuu ka hadlaa madaahibta axaadiidta ay u daliishadaan madhabahooda maalan wuxuu leeya annaga xanaabilada masaladou sheegaa annaga xanaabila waxaan daliishanay xadiidkan iyo kan iyo kan iyo kan qolooyinkaas kale waxay daliishadeen waxay ku tageen xadiidkaas iyo xadiidkaas iyo xadiidkaas kabacdi wixii cilal iyo gala ayb mararka qaar marka tanqiixa waxaa iskalean dhahnay ibnu cabdilhaadi sidaas markuu ibnuljawsi u dhigo wuxuu qoraa zaay zaayda wuxuu ka wadaa marka waa ziyaadaatu ibni cabdilhaadi zaay markuu qoro ibnu cabdilhaadi marka isagana baxdigiisu gala marka haddii uu waafaqsan yahay ibnuljawsi iyo haddii uu khilaafsan yahay kitaab marka sida talkhiisulxabiirkaoo kale waa aada u fiican ayb tanqiixa kaas waa marka kamaa fi tanqiixi taxqiiq uu yidhi tanqiixu ibnuljawsi iskama leh waxaa iska leh ibnu cabdilhaadi ibnuljawsi isaga wuxuu leeyahay ataxqiiq taxqiiqa ayuu leeyahay taxqiiqi waxaa sii tanqiixiyey ibnu cabdilhaadi nayadda waxaan sheegaynay cabdulcasiis ibni jurayj caaisha kama maqlin haddii la rabo in la taxqiijiyo masaladan intee la feerinaan waxaa kaa hor yimid saan oo kale maalan waa laysku khilaafay qofkan qofkan ma ka maqlay yacni samaac maa jiro ma jiro waa laysku qabtay xaggee la aada ya mis isaga badanaa inuu isidiraad isaga daramaan kutub u samaysanaaba jiraba culammadu waa dadaaleen ya ya maya maya siyar kitaab taariikh waa jarxi tacdiil xataa maanba marmar unbuu galaa maahan waxaa laga fiiriyaa dhowr kitaab waxaa ka mid a jaamicu taxsiilka jaamicu taxsiil fi axkaami almaraasiil baab dhan buu qabaa ama fasal dhan xuruuf mucjama xuruuf hijaa'iga ku socdo hamsadou ka bilaaba ilaa ya-dou geynayaa wuxuu ka hadlaa keliya qof qofka u tarjamaa hebel ma ka maqlay mase kama maqlintuu galaa ka bacdi hadda maalan haddaan tan rabna inaan baarno cabdulcasiizaan fiirinaynaa baabkaas cabdulcasiiz ibni jurayj markuu kuu keeno waa akhrinaya marka cabdulcasiiz dhan riwaayaadkiisa caaisha isagaa ka sheekaynaya marka ciddii tiri kama maqlin iyo haddii waa ka maqlay ay jirto iyo mararka qaar baa maqlitaanku uu sax noqona markaas wuxuu ka keenaa waa ka maqlay meeshaasuu ku jiraa iyo keyta o keyta ayuu gala waxaa kaloo jaamicu taxsiilka calaa-iya iskale waxaa kaloo laga fiiriyaa tuxfatu taxsiil isagana waxaa iskale waliyudiin alciraaqi waa madbuuc cilmiga xadiidka waa cilmiga ugu mualafaad badan waay culumta wax kasta oo kaa hor imaanayana mualafaad iyo meel loo raaco u leeyahay qofku wuxuu isaga maleeyaa daciif saxiix daciif saxiix in culummadu iska dhahaan keliya ama hebel waa ka maqlay iyo kama maqlinto inay iska waxa tahay maahan marka waxaa laga yaabaa hal kitaab oo xadiid haddii la yidhaha xaqiisa hala siiyo boqolaal kitaab inuu kuu dhiibaa laga yaabaan ayb annagana marka kitaabka un la dareeriyo la laqbeeyo laga kaco bis yaaba kitaabkii noo ah qofkii marka waa aqaanaayuu kuleeyahay kitaabkaas aqoonis iska daayey meeluu u raadsada xataa ma yaqaan meeluu xataa u raadsado wixii ku adkaado meeluu u raadiya xataa hadduunan aqoonin maba yaqaan kitaabka ayb marka qofku ardaygu hadduu musalaxa barto luqada iyo waxaas barto inuu waxooga dilaaca kutubahan inta barbarto uu fifiirsho aaday u fiican tahay mararka qaarna haddii inuu dhageysto dee culummadaas yacni waaweyn oo maalan kutubaha sunanka iyo kutubahan waaweyn iyo akhriyeen inuu dhegeysta luqadii carabigana waa ku fahmaa cilmi badanna waa ka helaan dhowr shiikh markaa isku dhegdhegeysato waxbaa kaaga soo baxay daad laqba agjoog iska tahayna gaar laqbadan hadda waxaa jira dad kutubahan akhriyo oo aan cilmiga xadiidkii sanaacadiisana aan aqoonin laakiin muxuu sameynaa qaddaan madoow waa ka dhex bixi karaa isaga waa laqbayn karaa qadda madoow laakiin waxaan meelay u socdaan iyo mustalaxaadkoodii iyo kutubtoodii iyo maa inuusa aqoonina laga yaabaa muu fiicna marka qofka beledkan marka waxaa arkaya lixda kitaab waa dhameeyey qof ku dhahayo wax uu soo uu kala soo dhexbixi karana aanay jirin marka qofku inuu iska dadaalaa fiican wuxuu yidhi marka ayb qaala waqad rawaa hada alxadiida yaxya bnu saciidin alansaariyu can camrata can caaishata can الnabiy sal اl ly slam marka kan mo waa laysku haystaa marka marfuucnimadiisa mucawidateynkana waa laysku haystaa marfuucnimadana warbaa ku jira qaala baabu maa jaaa fi lqunuuti fi lwitri qunuudkii wuxuu ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay witrka dhexdiisa in lagu qunuudo qaala xadaanaa marka witrku qunuuduu leeyahay masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abulaxwas wahuwa salaamu bnu sulaym alxanafi can abi isxaaq can burayd bni abi maryam wahuwa burayd bnu abi maryam asaluuliyu albasriyu hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad walarbaca can abilxawra abulxawraa rabiicatu bnu shaybaan asacdi albasriyu hiqat akhraja xadiidahu asxaabu sunan alarbaca qaala qaala alxasanu bnu caliyin callamanii rasuulu llahi sal l slama nabigu wuxuu i baray kalimaatin aquuluhuna kelmada aan dhaho fi lwitri allahuma hadinii fi man hadayt wacaafinii fi man caafayt watawallanii fi man tawallayt wabaarik lii fima acطayt waqinii shara maa qadayt fainaka taqdii walaa yuqضى calayk wainahu laa yadilu man waalayt tabaarakta rabana watacalayt ayb xadiidkani waa saxiix abu daawuud ibnu maaja nasaa-i ayaa warinaya qaala wfi lbaabi can caliyin qaala hada xadiidu xasan laa nacrifhu ila min hada lwajhi min xadiidi abilxawraa asacdiyi wasmuhu rabiicatu bnu shaybaan walaa nacrifu can inabiyi sal l slam nabiga xaggiisa kama naqaano fi lqunuuti qunuudka shay-an wax axsana min hada kan ka fiican yani xadiidkan xadiid ka xasansan kan oo qunuudka kusoo arooray nebigana laga sheegay maha inuu yii kana marka ugu yani xasansan witrigaana u kusoo arooray qaala wاkhtalafa ahlulcilmi fi lqunuuti fi lwitri fiqigiibau galay hadda marka ahlucilmigu waxay isku khilaafeen witrka qunuudkiisa fara'aa cabdullahi ibnu mascuud ibnu mascuud wuxuu arkay alqunuuta fi lwitri fi sanati kuliha witrka dhexdiisa in lagu qunuudo sanadka oo dhan xanafiyadana sidaanay qabaan iyaga witirka waa ku qunuudaan sideedaba wakhtaara alqunuuta qabla arukuuc weliba waxuu doortay qabla arukuuc in la qunuudo xanafiyadu marka qabla rukuuc ay qunuudaan siduu qiraa'ada u wado ragcada u dambayso faatixadii suuraddii ku xigtay waa aamusa baar buu aamusay qunuudkiibuu akrinaa marka qunuudku marka waana siraystaan qabla qabla rukuucna waa akhriyaan cabaar buu aamusaa kadibna marka waa markaas allahu akbar u rukuucaya kadib samic allah ayb maalikiyada laftoodu saas waay qabla rukuucay wit ayay qunuudaan iyaguse maalikiyadu shaaficiyada waxay kala mid yihiin salaada subaxna iyagu waa qunuudaan maalikiyada qabla rukuucay qunuudaan beri waxaan xasuusnahay qolo marokana meel nagu tujisay maka iyo madiine dhexdooda salaad subax qiraa'adii buu dhammeeyey ragcadii labaad markuu qiraa'adii saas u dhammeeyey shib ayuu iska yidhi soomaalidii markaa qiraa'adii bay u toosinayaan ninkana qiraa'adii waaba dhammaystay qunuudu ku jira markii salaada laga baxay buuqi marka maxaa iyaga marka ma oga dadkan qunuudka maalikiyadu inuu qabla alwuti qabla rukuuc inuu yahay waa dadkan isaga taga qabla rukuuc qunuudkan qabla rukuuc u qabaa ninkan waa qunuudaye iska daaya haddana waxay leeyiin qunuudka maa lala jahro iyaga lama jahraan qunuudka waa siraysana ayb marka qofku hadduusan wax badan ararkin ama waxaan kutubtaa lagu arkaa ama qofku inuu xataa ugu yaraan hadduu iska socsocdo waxbuu fahma qof laakiin gurigii uu ku dhashay joogo kutubtiina aan waxba ka arkin waxaa laga yaabaaba inuu salaada waa qaldan tahayba inuu yidhaahdo wax qaldanna ayb wa huwa qowlu bacdi ahli lcilmi weeyaan wa bihi yaquulu sufyaanu thawriyu wabnu lmubaarak wa isxaaqu saasay ku tageen aimadaas waqad ruwiya can caliy bni abi aalib waxaa laga wariyay annahu kaana laa yaqnutu ma qunuudi jirin ilaa fi nisfi alaakhiri min ramadaan ilaa nuska ugu dambeeya ramadaan maahane wax kale ma qunuudi jirin shan iyo tobanka dambe ee ramadaan witriga ah bis buu ku qunuudi jiray cali shaaficina sidaasuu qaatay dabcan annahu kaana laa yaqnutu ilaa fi nisfi alaakhiri min ramadaan wa kaana yaqnutu bacda arukuuc cali wuxuu qunuudi jiray rukuucda ka bacdi ayb wqad dahaba bacdu ahli lcilmina waxay ku tageen ilaa hada kan wabihi yaquulu shaaficiyu waaxmadu imaamu shaafici imaam axmedna sidan bay dhahayaan oo iyaga marka qunuudkiina nuska dambe ramadaan oo ku gaar yahay qunuutlutri iyo bacda rukuuc labada marka waa sunno haddii qofka uu bacda rukuuc sameeyo qabla rukuuc hadduu sameeyo ramadaanka hadduu ku gaar yeelo saxaabadaanay ka sugnaatay cumar laftiisana waa ka sugnaatay cumar iyo cali iyo iyay ka sugnaatay dabcan marka cumar iyo cali ay samaynayaanna saxaabadii gadaashooda iyo ay taagan yihiin haddii marka saxaabadii aynan ku qabsanin aduha ku qabsanin marka maxay tahay qunuudkan aan la qunuudaynin shan iyo tobanka hore oo shan iyo tobanka dambe keliya la qunuuday ha dhihin ayb haddii la wada qunuudo waa sax haddii qabarinta dambena waa waa sax qaala baabu maa jaءa fi الrajuli yanaamu can اlwitri aw yansaahu qofka wuxuu ku yimid qofka witirka ka hurdaayo ama hilmaamayo masaladanna marka witirka ma la qalayna mise lama qalaynaya haddii laga taga see la yeela la iloobo waana masaa-isha laysku khilaafay bay ka mid tahay qaala xadaثna maxmuud bnu haylaan qaala xadaثna wakiicu qaala xadaثna cabdالraxman bnu zayd bni aslam ninkan awal mara waayo kitaabka uu nagu soo mara hadda cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslamna xagga tafsiirka imaamuu ku yahay qoy ninkan aad maqlaysaan marka wadahaba ibnu zayd iyo ibnu kaiirka waa ka buuxaa ibnu zaydkan kan waay cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam aabbihiis zayd ibnu aslam wuxuu ka mid yahay ragga bukhaari muslim iyuu ka mid yahay mise waa iqa laakiin cabdiraxmaanku waa daciif bilmara waana ninka weliba warinaya qisadan dheer oo nebiga aadam aadam markii uu dembaabay rasuulku ku tawasulay fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin sooma maqli jirin ninka ku jira ninkan xaakima xadiidkiisa wariyey fi lmustadrag markaasuu yidhi saxiixun calaa shardi shaykhayn cabdiraxmaan bin zaydna waa ku jiraa dahabi marka wuxuu yidhi baailun lan cabdiraxmaankaana ku jiro ibnu xajarna saasoo kale u yidhi waa baail u yidhi xadiidka cabdiraxmaanna shardiga bukhaari iyo muslim inuu waafaqo iska daaye isaga xadiidkiisaaba aada daciif u aban marka wuxuu yidhi culamaa uljarxi qaarkood baa waxaa laga wariyey haddaad rabto qof nuux kaaga wariyo nuux nabiyullaahi nuux qofkaaga wariyay haddaa rabto cabdiraxmaan bin zayd nuux iyo asaga intay isu jirayaan marka aad baa dhinacaas marka laakiin tafsiirkiis waa xoog badan yahay oo aqoon badanuu tafsiirka u leeyahay ee markaas tafsiirka isagaa ka hadlaya cilmigiisa ee ma ahan riwaayaad iyo waxuu warinaya xaakim kitaabkiisa adducafaana ragga uu daciifiyeybuu kusoo daray aakhirka kitaabkana wuxuu yidhi dadka aan kitaabkan ku sheegay laa taxilu riwaayatu canhum in laga wariyaa maba bannaano marka isagii baa wahmi ku dhacay mustadragiina waa uga wariyey saxiix waayana waa yidhi xadiidkiisa meeshaana wuxuu yidhi dadkaani maba bannaano in laga wariyo dadkiina waa kusoo daray alkamaalu lilah isaga marka waxoogaa wahmiyey waxbaa ku dhacay cabdiraxmaanku marka waa ninkaas waana daciif can abiihi can caطaaءi bni yasaar can abi saciidin اlkhudriyi qaala qaala rasuulu lahi sal ly slam man naama can ilwitri qofkii ka seexdo ow nasiyahu ama hilmaamo falyusalli idaa dakar ha tukado markuu soo xasuusto waida stayqada iyo markuu soo tooso qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdullahi bnu zayd bni aslam cabdullaahi buu ka dhigay can abiihi ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal man naama can witrihi falyusalli idaa asbax ninkii witrkiisa ka seexdo markuu waa beriisto ha tukado midaan dambe maxaa ka muuqdo mursal waay riwaayadan dambe waa mursal lianna zayd bnu aslam nebiga ma uunan soo gaarin waa taabici mursalkuna waa maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sal l slam wahaada kan oo mursalka ayaa asaxu saxiixnimo badan min alxadiidi alawal riwaayadii hore cabdiraxmaan ibnu zayd iyo midaan cabdullahi ibnu zayd midaana saxsan midaan waa saxsan tahay uu leeyahayna waa mursal oo iyada mursalkuna aqsaamta daciifka ku jira qaala samictu abaa daawuud assijziya yacnii sulaymaana bna alashcaf ayuu u jeedaa waa abu daawuud saaxibu sunan wuxuu yidhi alimaamu tirmidi abu daawuuda waxaan ka maqlay yaquulu isagoo dhahayo sa'altu axmeda bna xambal can cabdiraxmaan bni zayd bni aslam ninkaasaan su'aalay faqaala wuxuu yidhi akuuhu cabdullaahi laa ba'sa bihi walaalkii cabdullaahi laa ba'sa bihi wasamictu muxamadan yadkuru can caliyin can caliy bni cabdillaahi waa caliy bn lmadini wuxuu yidhi imaamu lbukhaari yaan maqlay buu yidhi isagoo cali ka sheegayo caliy bn lmadini anahu dacafa cabdiraxmaan bna zayd ibni aslam inuu daciifiyey wa qaala cabdullahi bnu zayd ibni aslam hiqatun labada walaalaha cabdullaahi waa hiqo cabdiraxmaanna waa daciif ayib sulaymaan blashcaf ka fiiri yaa ka tirmidi muxuu uga dhigan qaala waqad dahaba bacdu ahli اlkuufati waxay ku tageen ilaa hada alxadiid xadiidkan bay ku tageen waqaaluu yuutiru اrajulu idaa dakar iyaga waxay yidhahdeen ninku witirkiisa waa tukana hadduu soo xasuusto wain kaana bacda ma طalacat الshamsu qoraxda markay soo baxday kadibba ha ahaato wabihi yaquulu sufyaanu thawriyuna sidaasuu dhahayaa marka masalada inqilaaf ku jiro meeshaan ishaara marka qaar aimada ka mida waxay leeyihin witirka hadduu kaa tago qallays ma galo waxayna deliishanayaan qoladaas xadiidkii muslim ee ahaa nebigu sal l salam haddii uu jirado ama jiro ama wajac iyo xanuun iyo uu ku dhaco ama uu ka seexdaba witrigiisa sallaa min annahaari hintay casharata ragca maalintiiba wuxuu tukan jiray laba iyo toban ragco meeshaas marka maxaa laga fahmaa witr inaan la qalaynaynin lianna labaiyo toban witr maaha salaatuleylkuna waa salaadii witrkii ayaa ka tegey kow iyo toban ma soo qalaynine labaiyo tobanuu qaleeyey mid zaa'iduu ku daray marka waxaa laga qaadanaa bay dhaheen witrku inaan la qalaynaynin haahey waa kaa marka wuxuu ramsi uga dhigay ta iyo siin ta iyo siin abu daawuud marka dadka ka wariyaa waxaa ka mida alimaamu tirmidi hadda laakiin midaan oo kale waa dikri iyo wax lamida ayb baabu maa jaءa fi mubaadarati الصubxi biاlwitri halkaana iska jooga hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllah wslm عlى nabiyina mxamed